mahmaahyadii cutubka labaatan iyo koowaad boqorka qalbigiisu wuxuu ku jiraa gacanta rabbiga sida webiyada biyaha ah oo wuxuu u leexiyaa meel alla meeshuu doonayo nin jidkiis waluba waa la quman yahay isaga laakiinse rabbigu qalbiyaduu miisaamaa waxaa rabbigu allabari ka sii jecel yahay in xaqnimo iyo gar la sameeyo indho qab weyn iyo qalbi kibirsan kuwaas oo ah kuwa sharka leh laambadoodu waa dembi kuwa dadaala fikiradoodu waxay u geeyaan barwaaqo laakiinse ku alla kii degdeg badanu wuxuu u degdegaa inuu wax u baahdo oo keliya qasnadihii carab been badan lagu helaa waa sida ceeryaamo hor iyo dib loo kaxeeyey oo kuwa doondoontaana dhimashay doonaan kuwa sharka leh dhacoodu iyagu baabbi'in doonaa maxaa yeelay iyagu waxay diidaan inay gar sameeyaan ninkii eed badan qaba jidkiisu aad buu u qalloocan yahay laakiinse kii daahirsan shuqulkiisu waa hagaagsan yahay in guriga dushiisa dhinac laga joogo ayaa karoon in guri weyn naag muran badan lala joogo kii shar leh naftiisu xumaan bay doonaysaa oo daraskiisuna raallinimo kama helo hortiisa markii mid wax quursada la taqsiiro garaadlaawuhu wuu aqliyaystaa oo kii aqli leh marka la edbiyona aqoon buu helaa kii xaq ahu wuxuu ka fikiraa kii shar leh gurigiisa iyo sida kuwa sharka leh loogu afgembiyo sharnimadooda daraaddeed kii dhegihiisa u fureeyaa si aanu qaylada miskiinka u maqlin isaga qudhiisuna wuu qaylin doonaa laakiinse lama maqli doono hadiyaddii qarsoodi lagu bixiyaa xanaaqay qaboojisaa oo laaluushkii laabta laysu geliyaana cadho kulul buu qaboojiyaa kii xaq ahu inuu gar sameeyo waa u farxad laakiinse kuwa xumaanta ka shaqeeya waa u baabba ninkii jidka waxgarashada ka habaabaa wuxuu la joogi doonaa ururka kuwii dhintay kii raaxaysi jecelu miskiin buu ahaan doonaa oo kii kamri iyo saliid jeceluna taajir ma noqon doono kii shar lahu wuxuu furasho u noqon doonaa kii xaq ah qaayinkuna wuxuu furasho u noqon doonaa kii quman in lamadagaanka la joogo ayaa karoon in naag muran iyo cadho badan lala joogo qasnad qaali ah iyo saliid baa ku jira kan aqliga leh gurigiisa laakiinse nacasku wixiisa wuu wada liqaa kii xaqnimo iyo naxariis raacaa wuxuu helaa nolol iyo xaqnimo iyo sharaf kii aqli lahu kor buu ugu baxaa magaalada kuwa xoogga badan derbigeeda oo weliba xoogga ay isku hallaynayaan oo dhan ayuu hoos u ridaa ku alla kii afkiisa iyo carrabkiisa dhowraa naftiisuu dhibaatooyin ka dhowraa ninkii kibirsan ee qab weyn waxaa magaciisa la yidhaahdaa quursade oo wuxuu ku shaqeeyaa carrada kibirka ninkii caajis ah waxaa dila damaciisa waayo gacmihiisu waxay diidaan inay hawshoodaan waxaa jira kuwa maalinta oo dhan si hunguri weyn wax u damca laakiinse kii xaq ahu wax buu bixiyaa oo ma ceshado ka sharka leh allabarigiisu waa karaahiyo oo markuu niyo xun ku bixiyona way ka sii daran tahay markhaati furaha beenta ahu waa baabbi'i doonaa laakiinse ninkii wax maqla hadalkiisu waa raagi doonaa ninkii shar lahu wejigiisuu adkeeyaa laakiinse kii qumanu jidadkiisuu u fiirsadaa ma jirto xigmad ama waxgarasho ama talo rabbiga ka gees ah faraska waxaa loo diyaariyaa maalinta dagaalka laakiinse guusha waxaa leh rabbiga